bismillaah alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah amaa bacdi waxaan ku soo jirnay imtixaanihii yaan ka digtoonaannaa ahaa maanta waa qeybtii saddexaad haddii aan la yidhaahdo oo weli waxaan ku jirnaa shaydaankii iyo cadowtinimadii uu noo hayey horena xogaa baan usoo taabannay shaydaanku cadowtinimada uu dadka u hayo waa mid aad u fog oo sii horraysay tan iyo markii nebiyullaahi aadam la abuuray ilaa maantada aan joogno ilaa qiyaamuhu uu ka dhacaayo oo markiiba jannada laga soo bixinayey nebiyullaahi aadam iyo xawaa yaa alla wuxuu yihi waqulna ahbituu bacdukum libacdin caduw ka soo dega jannadii iyadoo qaarkiin qaar kale cadow u yahay oo macnaha insigii iyo shaydaankii cadow bay isu yihiin walakum fi lardi mustaqarun wa mataacun ilaa xiin marka cadowga ugu weyn ee bani aadan uu leeyahay noloshan waa shaydaan sababtoo shar oo dhani isagay ka timaadaa dembiyada isagaa dadka sabab ugu ah isagaa dadka halaag u horseeda iyo khasaaro adduunyo iyo mid aakhiraba dadku wuxuu ugu yeerayaa gaalnimo inay allah moogiyo duulal kale caabudaan oo towxiidka ay ka tagaan bidcooyinkii buu dadka u qurxinayaa inay alla caasiyaan oy khilaafaan yuu u qurxinayaa oo amarka alle ay ka tagaan darsiga ugu horreeyana waa annagii soo sheegnaa aayaddii ahayd ina shaytaana lakum caduwun faattakhiduuhu caduwa shaytaanku cadow buu idin yahay ee cadow ka dhigta inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi asaciir marka in qofkii aabbaha sidaa u galay oo sabab ugu noqday inuu jannadii ka soo baxo inaad adigu ula mucaamalooto sidii qof la jecel yahay waa khalad aad u weyn cadow ka dhigta alla uuna yiri oo caqiida ahaan iyo cibaada ahaan iyo axwaasheenoo dhan waa inaan collaysanaa ninkaa shaytaanka waa inaan collaysanaa dadkii raaca marka wuxuu ugu yeeraa shar buu ugu yeeraa iyo inay ahlunaar ay noqdaan yani inay wax xun ay sameeyaan oo aakhira ka dhiga kuwa naarti gala inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi asaciir markii ugu horreysay ee la abuurayba markii ugu horreysay ee maaragtay u gaaloobay ee loo sheegay inuu maaragtay ahlu naar uu yahay u ogaaday inuu alla ka fogaaday wuxuu ballan qaaday inuu dadkii lumiyo ilmihii aadam inuu lumiyo ayuu ballan qaaday fa bimaa aqoytanii buu leeyahy waxaan ku dhaaranayaa allo dhumidda ay dhumisaye la aqcudanna lahum siraataka almustaqiim jidkaadii toosna ayaan u fadhiisanaya aayad kalena wuxuu leeyahay bimaa aqweytanii rabbiyow dhuminta aad u dhumisay sababteed lausayinanna lahum fi lardi lausayinanna lahum fi lardi walauqiyanahum ajmaciin dhulkii baan maarata wax u qurxinayaa buu leeyahay dhammaantoodna waa luminayaa buu leeyahay marka ibliis wuxuu ka dalbay alle inuu u kaadiyo oo cumrigiisa dheereeyo ilaa qiyaamaha laga gaaraayo si uu dadka u lumiyo oo uu ka dhigo dad jahannamo gala rabbi faandirnii ilaa yowmi yubcathuuna waa kii yiri allow dib ii dhig ilaa maalinka laga soo saaraayo oo yowma alqiyaama ah allo waa uu ka yeela taas qaala fa innaka min almundariin kuwa loo kaadiyo oo aan maaragtay waktigaa ka hor dhimanaynin baa ka mid tahay ilaa yowmi waqti macluum yaad ka gaaraysaa kuwa loo kaadiyo yaad ka mid tahay ilaa maalinkaas qiyaamaha laga gaaro markaasuu marka dhaartay uu yiri dadka waa wada luminaya kulligood marka ibnu kathiir wuxuu leeyahay yani alle wuxuu maaragtay citaabayaa dadkii wuxuu leeyahay ibliis waxaan u collaytamay aabihiin dartii iyo idinka dartiin siday marka munaasab u tahay inaad isaga sokeeye la jecelyaha ka dhigataan sida idin munaasabkaahi waa maxay inaad la collayntataan oo aad khilaaftaan oo aadan ateecinina qofka weli ka dhigtana alla waa uu haydaarteeyey oo wuxuu yidhi bi'sa lildaalimiina bedela waxaa ugu xumaaday bedel la qaato daalimiinta bedelka ay qaateen oo inay shaytaan weli ka dhigtaan waa daacada allay ka tageen ibliis bay ateeceen iyo maaragtay awlaaddiisi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen cadowtinimada shaytaanku uu noo qabo waa mid ku abuuran dee allah maarata ku abuuraba sida marka eyga iyo bisadda oo kale ay cadow isugu yihiin waayaa shaytaankuna uga shaqeeyaa inuu dadka fasaad dhexgeliyo oo cerib dambe oo xun uu sabab ugu noqdo oo wuxuu xumaayoo dhanba uu u qurxiyo sidaa darteed alla waa uu nooga digay shaytaanku wuxuu yidhi yaa bani aadama reer bani aadamow laa yaftinannakum shaytaanu shaytaan yaanu idin fitnaynin kamaa akhraja aboweykum min aljannati sida uu labadii idin dhashay uga soo saaray jannadii yuusan idinkana diintiina idinka fitnaynin alla marka wuxuu dadkii ka reebay inay maaragtay shaytaanka warkiisi ay yeelaan ilaa jidka alle yuu kaa leexinaya walaa yasudannakum shaytaanu shaytaankii yaanu idinka maaragtay celinin dariiqii toosnaa iyo daacadii alle innahu lakum caduwun mubiinun cadow cad buu idin yahay horena waanu looga digo waxaa la yidhi ha raacinina shaytaanka hana caabudinina alam acad ilaykum yaa bani aadama anlaa tacbudu shaytaana ma waanan idin amrin ba alla uu leeyahay inaad shaytaan caabudinina cadow cad buu idin yahay marka waxaan uu ku waswaasinaayo oo uu wax kuu qurxinaayo iska ilaali ha ku dagmin aad baa markana loogu digay waa inaan marka aan maaragtay digdan looga digay aan ku intifaacnaa oo aanan noqon maaragtay kuwa indhoolayaala oo dhagooyalayaal ah ila cudurdaar allagtiis kuma lihin iyadoo naloo digay inaan haddana maaragtay aan aanan waxba ku qaadan digiddaas caabudiddaas marka la sheegayo shaytaanka la caabudaayo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa in lagu ateeco waxaas uu kuu qurxinaayo oo cibaada laga dhigay si amanaha oo macnaha lagu magacaabay si eh, looga fogaado oo looga digtoonaado ila shaytaankii maaragtay raacidiisu waxay kasoo horjeedaa cibaadada alleh kasoo horjeedaa waxaa kaloo lagu fasiray in maaragtay shaytaanka caabudidiisa laga wado macbuudaadkaas kale ee la caabudayo shaytaanka marka waxaa loogu leexiyey sa- isagaa ku faraya inaad duulal kale caabuddo oo uu kuu qurxinayo marka dariiqyo fara badan buu shaytaanku een, isticmaalaa si uu dadka u lumiyo waxaa ka mid ah baadiyeyn baadiyeynta waa maxay waa jidkii hanuunka in aad ka leexato oo aad jidkii baadida aad ku dhacdo qurxinta uu shaytaan kuu qurxinayo darteed oo qalbigaada maarata waswaaska ka buuxinayo lumintaa marka waxaa ugu sarreeya inuu ku guulaysto shaytaanku inaad ku dhacdo gaalnimo diinkii kaa saaraysa allana wuxuu yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa alla ma dhaafo in cibaadadiisa wax kale lala wadaajiyo wixii intaa ka sokeeya laakiin qofkuu doonu u dhaafaa waman yushrik billahi faqad iftaraa ithman cadiima qofkii cibaadada alle wax kale la wadaajiya wuxuu maaragtay abuurtay dembi weyn oo been abuur weyn uu sameeyey hadduu shaytaanku taa ka quusto wuxuu ku dadaalaa inuu bidca kugu rido waa darajadii labaad rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi iyaakum wamuxdathaati alumuur waxyaabaha la soo darisiiyey ee diinka lagu daraayo oo aan diinka ka mid ahayn iska ilaaliya buu yidhi fa ina kula muxdathatin bidca maxaa yeelay wax kastoo diinka lagu soo daraahi waa bidco wa kula bidcatin dalaala bidco kastana waa baadi wuxuu kaloo yidhi rasuulku sal sl man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun qofkii diinkeennan ku soo dara waxaan ka mid ahayn waa lagu celiyaa lagamana aqbalo waana ku ciqaab mutaa hadduu taa ku guulaysan waayo soo maaha inuu dadkii dembiyada waaweynaa ku rido yuu ka shaqeeyaa si ay qalbigoodu u madoobaado oo khayrkii o dhan ay uga fogaadaan hadduu taa ku guulaysan waayo dembiyada yaryar hadduu ku guulaysan waayo waxyaabihii bannaanaa lafteeda yaa kala fiican markaasuu wax laga fiican yahay kugu mashquuliyaaho wixii fiicnaa kaa mashquuliyaa dadka marka waa u kediyaa shaytaanku oo qalbigu wuxuu uga buuxiyaa inay weligood maaragtay noolaanayaan ay joogayaan si ay aakhiro u ilaawaan macaasidii yuuba wuxuu leeyahay hadda hataa macaasida aad iska samaysaan dhib male jannadii waad gelaysaan toobadii dib u dhiguu leeyahay way ka dhagaystaan marka yani yididiiladaas beenta ah oo uu shaytaanku qofka u qurxinayo waxay maaragtay dhaxal siinaysaa inuu qofkii adduunyadii uu ku dadaalo oo maaragtay ee, amalkiisuna uu dheeraado wuxuu yidhi rasuulku sal slam xadiidkii bukhaari uu weriyey yahramu bnu aadama bani aadamku waa u gaboobaa wayashibu minhu ithnataani labaana maaragtay dhallinyaranimo maaragtay ku sii jirta oo ku baaqi noqota maxay yihiin labadaas aan gaboobayni waa alxirsu cala almaali in xoolo lagu dadaalo xoolo jacayl iyo qofkii uu ka buuxsamo iyo walxirsu cala alcumri iyo nolosha dheer qofku inuu inuu ku dadaalo taasi marka waxay ku keenaysaa qofkii haddii wix uu ku dadaalo in maaragta uu daacada alle waxaan ahayn uu ku- uu ku- uu ku raadiyo oo macsi uu sameeyo oo dadkiina uu dhibaato u geysto si wixii uu rabo uu helo haddii marka amalkiisu uu fogaado aakhiradii buu marka halmaamaya adduunyadii buu marka ku maashoodaa toobadii buu ka fogaadaa wacdigu waxba kama tara qalbigiisa qalbigiisu wuxuu noqdaa dhagax oo kale ama ka daranba marka shaydaanka amarkiisa ha raacin amarka allana ha ka tegin sababtoo ah haddaad amarka alle ka tagto shaydaanka amarkiisa aad qaadato khasaare tii ugu weyneed baad ku dhacday oo alloo la ateeco waxaa laga helaa wanaag daa'im ah oo weligiis jiraaya oo wax dhiba aanu la soconin shaytaankoo la ateecana waxaa laga helaa xoogaa dhaldhalaal adduunyo iyo wax manaafacaad yaryaroo dhaqso baaba'aya labadin isuma keeni kartid inaad shaytaankina ateecdo allana ateecdo iskuma keeni kartid waa inaad alla doorataa marka marka yani cumrigaadu waa u dheeraanayaa inuu kugu sheekeeyo ma aha moogid gor dhimanaysa moogid adugu dadka qaarkoodna wuxuuba ka qanciyaa qiyaama ma jirtaba lassoo saari maayo markaasay mulxidiin iska noqdaan oo wuxuu leeyahay macmacaankii adduunyada yaanu ku dhaafin intaad nooshahay ka faa'iidayso sidoo kale qof qofkii khayrka inuu wax ku bixiyo yuu ka hor istaagaa oo wuxuu leeyahy war faqiir baad noqonaysaa haddaad khayrka wax ku bixiso marka aakhire la gaarana waa uu kaa beeri noqonaya shaytaankii waqaala shaytaanu lamaa qudiya alamru ina allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum faakhlaftukum wamaa kaana lii calaykum min sultaan ilaa an dacuutukum fastajabtum lii marka aakhire la tago wuxuu leeyahay alla waxbuu idin yaboo ahay oo yaboo xaqaya alla idin yaboo ahay anna yaboo maaragtay beenbeeraan idin yaboo ahay aniga keygii marka de waxba maaragtay kama fulin ile wax wax ka jiraan maba ahayn anigu laakiin qasab idinkuma lahayn buu leeyahay waxbaan idin qurqurxiyey moogiye waxba- waan idin yeeray uun moogiye anigu qasab idinkuma aanan lahayn markaasaad yeeriddii aan idin yeeray baad warkayga qaadateen buu leeyahay falaa taluumuunii waxba ha i eedinin aniga waxba hee ha i eedinin aniga waluumuu anfusakum naftiinna eeda ma ana bimusrikikum maanta mid idin gargaaraya anigu ma ahi wamaa antum bimusrikhiya idinkuna ii gargaari ma kartaan inii kafartu bimaa ashragtumuuni min qabl ila wadaajinta aad ila wadaajinayseen awal adduunka marka la joogay maanta waan dafirsanahay ina adaalimiina lahum cadaab aliim daalimiintuna cadaab maaragtay daran bay leeyihiin waa xanuun badan shaytaanku marka dadkii wixii xumaa buu u qurxiyaa oo xatooyadii buu u qurxinayaa zinadii buu u qurxinayaa dilkii buu u qurxinayaa faaxishoo dhan buu u qurxinayaa waxaas marka cirib dambeedka xune ay leeyihiin yuu maaragtay kaa qariyaa kadib markaa wixii ku dhacdana waa uu kaa cararaa kuwii gaaladaa markuu u qurxiyey inay kusoo duulaan maaragtay rasuulka sal slam iyo saxaabadii waa uu ka beri noqday waid zayana lahum shaytaanu acmaalahum waqaala laa ghaaliba lakum alyawma min annaas gaaladii buu marka uu been u sheego wuxuu yidhi maanta wax idinka adkaakan kara ma jiraan buu yidhi wa innii jaarun lakum anna waa idinla jiraa buu yidhi oo mid maaragtay idin gargaaraya ahan weli baan idin ah falama taraa'at alfi'ataani falama taraa'at alfi'ataani nakasa calaa aqibayhi markii labadii qolo ay kulmeen oo muslinkii gaaladii gadagaal buu u cararay waqaal inii barii'u minkum beri baan idinka ah buu yidhi inii araa maa laa tarawna waxaan arkaynina ma arkayaa buu yidhi sababto malaa'igtii baa soo degtay oo beder dagaalkii beder muslimka maarata alla uu ku xoojiyey malaa'igtii baa alla ku xoojiyey markaasuu leey inii akhaafu llah wallahu shadiid alciqaab waana beentiis ibnu qayim wuxuu leeyahay shaytaanka makrigiisa waxaa ka mid a inuu maaragtay ku faro inaad dadkii masaakiinta ahaa iyo dadkii dhibaataysnaa aad kala hor timaado weji xanaaqsan oo aadan farax tusinin si aanay kuu damcin oo aysan kugu soo dhiirinin ama haybadaadu maarata inay qalbigooda uga dhicin markaasaad waxaad weynaysaa ducadoodii wanaagsanayd baad weynaysaa iyo in qulubtooda adiga kuu soo iilato oo ay ku jeclaadaan marka shaytaankii akhlaaq xumuu ku farayaa iyo dabeecad xumo iyo inaad maarata dadkaas een, aadan si fiican u qaabilin buu ku faraya kuwa xumaana wuxuu ku leeyahay dabeecad fiican u muuji buu ku leeyahay si fiican ula dhaqan buu ku leeyahay si uu sharti baabkeedu kugu furo oo khayrkii baabkiisan uu kaaga xiro waxyaabaha shaytaanku dadka uu ku khaldo waxaa ka mid a oo uu ku siro oo uu ku lugooyo waa fiirada xaaraanta ah in ninkiina haweenay aan u bannaanayn uu fiiriyo haweentiina ay nin aan u bannaanayn ay fiiriso oo ay ku fitnoobaan rasuulkuna wuxuu yidhi sala alla alay slam xadiidkii bukhaari u wariyey maa taraktu bacdii fitnatan adarra cala arijaali min annisaa anuu gadaashay kama tegin buu leeyay rasuulku sal ly slam fitna ragga uga daran haweenka jaabir bin cabdillahina wuxuu yidhi rasuulka alla sal ly slam haweenay buu arkay faata imra'atahu zaynaba Ee, haweentiisii zaynab ahayd buu u yimid rasuulku sal alla ly slam wa hiya tamcasu maniyatan laha iyadoo harag maaragtay ka shaqaynaysa oo hagaajinaysa si uu u noqdo maaragtay mid la isticmaalo faqadaa xaajatahu marka xaajadiisi buu ka- ka gutay uma kharaja ilaa asxaabihi asxaabtiis buu usoo baxay faqaala wuxuu yidhi ina almar'ata tuqbilu fii suurati shaytaan wa tudbiru fii suurati shaytaan yacni fitno yaa maaragta ka muuqanaysa haweenkii Ee, fa idaa absara axadukum imra'atan hadduu haweeney arko ay cajabiso oo qalbigiisa wax xuna ay galaan falyaati ahlahu ahalkiisa ha u yimaado faina dalika yaruddu maa fii nafsihi taasi waxay maaragtay ka baabi'inaysaa wixii naftiisa soo galay xadiidka muslim baa weriyey marka wax banaadamka ka dhacaya ee gaalnimo ah dil ah cadowtinimo isna cayb fawaaxishtii oo faafta zinadii haweenka maaragtay isqaawinaya khamradii la cabaayo asnaamtii la caabudaayey dembiyada waaweynoo lagu dhacaayey kulli waa wax shaytaanku u qurxinayo oo jidkii alle inuu kaa jeediyo yuu ka shaqaynayaa oo dadkina uu fasaadiyo oo ay naartii la galaan alla wuxuu yidhi inama alkhamru walmaysiru walansaab walazlaamu rijsu min camali shaytaani khamrada iyo qamaarka iyo asnaamta iyo maaragtay eh, waxyaabahan istiqsaamka lagu sameeyo oo maaragtay eh, aslaamta la yidhaahdo kulligood waa rijsu min camali shaytaani buu leeyahay waa wax xun oo shaytaanka camalkiisa ka mid ah faajtanibuuhu ka fogaada lacalakum tuflixuuna inaad badbaadaan baad mudantihiin inamaa yuriidu shaytaanu shaytaanku wuxuu doonayaa an yuuqic baynakum alcadaawata walbagdaa fi alkhamri walmaysiri wa yasudakum can dikri illah inuu dhexdiina dhigo coleytan iyo isnacayb khamradii markaad isticmaashaan iyo maarata qamaarkiiba waad isnacaysaan waad dagaalamaysaan jidka allana waa uu idinka jeedinaya iyo wa cani salaati salaadii salaadii waa uu ka mashquulaya qofku warba uma hayaba qof khamre cabayo salaad badana waqti uma hayo umana soo jeedo maskaxdiisuna waa maqan tahay ama qamaarkii ku jira efaanuntu muntahuuna ka jooga waxaasa alla u leeyahy shaydaanku marka wixii xumaa yuu dadkii u qurxiyaa wixii wanaagsanaana waa uu u fool xumeeyaa marka halkaasaan kasii wadi doonaa haddii alla yidhaahdo usbuuca soo socda wabillahi towfiiq